walaal magaca
sheekh camaar axmed halkan maxad ka haysaa maanta halkan qolaytu musaacido dabcan dad sacuudiyaan ay keeneen ayaa liigu yiri markaa inaan wax ka qaato ayaa markaa halkan liigu keenay marka alaabtan hadda markaa iyo xisaabteed wixii baan ku jiraa markaa dadka muslimiinta ay u gudonsiinayaan Ee, maxaad ugu qalantay inaad musaacido qaadato wallaahi de dadku boobka ku dhacay ayaan ahaa oo xenophobiga markaa ku dhacay hase ahaatee ilahi subxaana watacaala fadligiisa kama quusan had iyo jeerba haddana fadli ilahi subxaana watacaala noo keena wey arrinta marka takana walaana muslimiinka ay nagu soo gudbiyeen marka intii ka qayb qaadatayna khayr alla ha siiyo inta noo soo gudbisayna allah khayr ha siiyo dhammaantooda waan ku shukrinaya ilah kadib subxana watacaala khasaare intee laeg baa kusoo gaaray wallaahi khasaaruhu waa dhinacyo kaba badan buu lahaa waayo cabsida qofka biniaadamka ku dhacayso uu cabsanayo keliha ayaaba khasaaro ugu filan qofka biniaadamka shakhsi ahaantiisa hase ahaatee tumaal iyo tunaf waxyaala badan way iska jireen oo macnahaas ahaatee aniga dadki maxanahay kasoo qaxay maamaalodhi magaalada la yirahdo ama tuulada la yirahdo khaasatan xaafadda la yirahdo station six oo maamaalodhi dhexdeeda marka dhowr muddo baa arrintaa marka inagu dhacday waxyaalahan way iska badnaayeen dhibaato way iska fara badnaayeen hase ahaatee imtixaamka adduunkana qofka islaamka ama qofka muslimka sideedba wax jaari oo had iyo jeer u soconayo hase ahaatee ilahi subxana watacaala fi khayri iyo sharka labadaba waynu ku shukrinaynaa marka saas ayaa jirta
waa waxaanida maxamed axmed mooge maxaad maanta meesha u joogtaa waa waxaan u joogaa dad muslimiina musaacado ay bixiyeen baan u maanay inaan ka gudoono ayna guddoonsiiyaan ayaan u maanay Ee, musaacadada inay idin soo gaartay yaa ka shaqeeyay waxaa ka shaqeeyay dad walaalaheena muslimiina khayr allaha siiya ay ka shaqeeyey alxamdulilah ayagana way ku mahadsan yihiin aad bay mahadsan yihiin waa kuway kuwa waxaa kamid ah dee magacyada kulle makoobi waa aad bay badan yihiin waa laakiin hadda ma soo koobi karin magacyada
khasaaraha ku gaaray halkuu la eg
aad baa khasaaro badan baa i gaaray dukaamo badan ilaa iyo saddex dukaan ayaa laga boobay midna artafield victoria ayaa laga boobay locationkeeda midna waxaa laga boobay muxuu ahaaye kurunstad meel ay dhahaan oo free state ah alxamdulillahna waan kasoo badbaadiyay alxamdulillah dhaawac waa i gaaray laakiin hadda alxamdulillah dad waan nahay musaacadada lagu siiyey heerkay dhan tahay
wallahi hadda kulley sii noo sheegayna alaa qof waxay nahayn labaatan kun yaa meesha aad ka qaadanaysaan alaabtan hadda aan ku- aan meesha keenay weli- welina ma aan la bixin alaabta
Ee, musaacadada lagu siiyey sideed u aragtaa inay ku caawinayso ilaa heerkay ku caawin kartaa ma kula tahay khasaarihii kula gaaray inay daboolayso
maya khasaare i gaaray ma dabooli karto laakiin alxamdulilah haddana waa aad iyo aad waa kala runi waa aad baan u fiicannaa alxamdulilah aad baa umahadsan tahay wadaad magaca bashiir maxamuud xuseen halkan maxaad u joogtaa maanta walaal waxaan joogaa walaalahan mus- muslimiinta ee, muxsiniin ayaa musaacido noo keenay marka inaan ka gudoono ayaa halkan u nimid yaa ka shaqeeyay in musaacadadan laidin soo gaarsiiyey Walaal dam- walaalo oo muslimiina baa ka shaqeeyay
Ee, soo jaaliyadda maaha haa Ee, khasaaraha ku gaaray halkuu la egyahay walahi khasaaruhu aad buu u badnaa laakiin alxamdulilah wax kasta oo kugu dhaca waa inaad ilaahay ku shukrido ma kula tahay dad kale oo kaaga baahi badan musaacadadan inay jireen way jiraan dad iga baahi badan kolley waa la helayaa oo biniaadanku u baahi kolley ma baahi kama dhammaato laakiin hadda mu- walaalaha annagan bay noo garteen
waad mahadsan tahay walaal magaca walaal waxaa la yidhaha tamaan wacdi cumar Ee, halkan maxaad u joogtaa maanta codku alxamdulilah rabcan walaal waxaan joogaa musaacadada walaalaha muslimiinta ay jaaliyadda noogu yeeleen oy walaalo muslimiina noo soo mariyeen jaaliyadda soomaalida ayaanu joognaa aad bayna ugu mahadsan yihiin marka taasaanu joognaa maanta Ee, khasaaraha ku gaaray marka la eego iyo musaacadada lagu siiyey ma ma ma wax kaafin karaa wallaahi walaalo waa khasaarahan la gaadhay waa waxaysan laakiin ani waxaaba iga dhib badanba oo waxaysanba tayana khasaaraha shacabka soomaaliyeed maanta meel walba ay joogaan haysta oo ay kamid tahay ogaadeenya oo boqol sano la gumaysanayay haddana jamhuuriyadda soomaaliya lagu daray marka alxamdulilah haddii musaacado lay siiyo way mahadsanyihin laakiin dad badan oo maanta naga mudnaa oo annaga naga waxaysan oo naga sii tabaryar inay jiraan oo shacab soomaaliyeed la gumaysanayo meel walbana lagu gumaysanayo yaa naga sii dhibaan laakiin alxamdulilah haddana way mahadsan yihin walaalada noo soo gudbiyey laakiin wax kasta waxaana iga walbahaar badan oo iga dhib badan gumaysiga ogaadeen iyo iyo soomaaliyaba lagu hayo iyo gumaadka joogtada walaal magaca cabdifaarax cumar baleedoon maxaad maanta meesha u joogtaa waxaan u joognaa masaacido ay bixiyeen walaalaha iyaga muslimiinta
okay intee la eg tahay musaacadada lagu siiyey masaacido lisiiya hadda weli ma arag laakiin waa labaatan kun baa la yidhi lacag dhan meelahaas waad mahadsan tahay Ee, waan ku saalinaya